ka dhacday saasay timintaa laba nin oo maleesiya ah baa murmay way xabad bay isku rideen nin baa laakiin xabadda la hormaray ninkii xabadda way ku dhacday halkaasuu ku geeriyooday gartay markaa kabacdi way isla baxeen dhankaa shishe oo magaalada misa afta kale dhanka xamar xaggee looga baxay haddana ay isula baxeen halkaasuu dagaal ka dhacay waxaa dhacday marka in meel kaam oo dad barakacyaal ganaan la gubay oo naag iyo gabar ay dhasho halkeeda lagu dilyo meel barakacyaal oo guruud fara badan waa la gubay marka shaqaaladaas yaa meesha ka dhacday markaa kadibna haddana nin kale usay ah oo ciidamada waardiyanahaya magaalada ninkaana meesha laga soo galo controolka dawladay xabad ku dhufteen marka arrinta hadda halkaas ay maraysaa adigu dhimashada hadda ilaa shan qof saddex qof oo dhaawacba hadda ayaa la sheegahayaa waxaa kale oo la gubay magaaladii baclihii weynaa oo magaalada guud ahaanba waxa weye waa eber wey waa dambas wey marka dhibaatadaas ayaa luuq ka dhacday waa tahay maadaama dhibaatadaas ay ka dhacday marka shaqaaqaduma waxay udhexaysaa ciidamada dawladda mise waa qabaa-ilada deegaanka maya ciidan waxaas lama dhigi karo adigu maalmahan dhul baa laisku haystay magaalada kabaxeeda meel la yidhahdo aaqabul dhul xilligii macalin siyaa bare dad ileeyihin inta annagaa lahaynay oo beel baale annagaa lahaynay laba beelodoo kalena waxay leeyihin intaan dhulkan wax baan ku lahaynay marka shaqaaqadaas muddo way sii jirtay waa la xalinayay mar waxa ay maamulka isku dayeen inay dhulkaas ay dadkaa u qaybiyaan oo loo kala qaybiyo mintaan wax wey si arrinta lagu xaliyo adigu arrintii qaabkaas in lagu xalibaa mintaan wax wey yaa macnaha yaa laga raja qabay waa la sameeyey adigu waa la sameeyey waa loo kala qaybiyey haddana arrintiida way soo noqotay oo waxa weye inay halkaas ay macnaha waxa weye salka ku haystaan filaynaa marka waayahay bal waxaad ka warantaa marka xaalka degmada xalay sidee buu ahaa dhibaatadan saakii bay bilaabatay adigu abaarihi intaana saddex saac iyo afar saac meelahaas iyuu shilkaan dhacday ninkii meesha lagu dilay hawsha way sii fiday dee heer waxayba gaartay magaalada hataa ay gubato oo dad caraysan baa magaalada guduud baa laleeyahay siday wararka inagu soo gaarhayaan marka arintaasaa meesha ka dhacday marka masiibadaas mataqaanaa ilaahay halkeeda ha nooga dambiyo dee mayd baa hadda meel walba yaala magaalada koonaheeda labada koona sitaalka hadda mayd baa yaala marka dadkaas kolley subaxi baan rabaa in la aaso haddee annaga odayaasha haddaan nahay waxaan ku baaqaynaa in la joojiyo dagaalka iyo dhibaatada waxa weye soomaaliya dagaal way ka soo daashay haatanna waxaan rabnaa annaga odayaasha haddaan nahay subax hadduu ilaahay waasa noo bariso inaan arrintaas ka howlgalno oon joojino oo wax la yidhaha warhadal aan furno hadduu ilaha yidhaha insha allah
dhinacyadii dagaalamayay weli miyay ishor fadhiyaan labadii beelood mise waa la kala qaaday
maya waa isku dhow yihiin oo hadda nimankii marka hore gacanta u horreeyey ayagu magaalada meel ka baxsan bay hadda yay joogaan sida aan warbixinta ku hayno marka waa qaab markaa hubaysan oo jihaadeed wey ma aha hadda ciidamo dawladda federaalka ama daraawiishta intaan laguma sheegi karo waxa wey waa waa anaha qaab qabiil wey waa qaab qabiilo abaabulan oo marka magaalada la rabo minta in lagu barakiciyo waa dhibaato xoog leh hadda soo korortay wey marka waxaan annaga tuhunsanay inay maaragtay niman doonahaya mataqaanaa inay dadku isku dhuftaan ama maamulkaba ay rabaan inay ku xumeeyaan shaqaaqadan socotay dhibkaan dad noocaas inay arrinta ka dambeeyaan baa macnaha ayaan tuhunsanahay odayaashii deegaanka ayaa tihiin iyo guud ahaan maamulka degmadaasi maxaad ka qabateen ilaa iyo hadda ma la kala dhex galay dhinacyada dagaalamayay ha waa la kala dhex galay maamulka intaana way shaqeeyeen oo meesha barasaabka xogeenkii baa joogo taclimow gudoomiyihii degmada way ku baxeen ciidamo fara badan bay kaxeeyeen adigu dhibaatada intaa way kasii weynaan lahayd waa arrinta waa la xakameeyey hadda laakiin weli cabsi waxaa jirta in ay isku soo noqdaan maleeshiyaadka ninkaana waxaas ka shaqeynaya oo macnaha dhibaatada geystay inay haddana isku soo noqdaan baa cabsi laga qabaa marka laakiin ciidamada amniga amniga way sugahayaan arrintan hadda meel socon bay maraysaa odayaashana marka kulley subaxi baaq noqdee joodin doonaan oo waxaan rajeynaynaa odayaasha in laisu keeno waaya ugu dambeyntii waa sidee xaaladda degmada luuq hadda haddii magaalada way gubatay way gubatay dad badan baa mataana maantayto subax waxay ku quracdaan aan helayn oo maalkooda gubtay shaqaaqadiina marka inay haddana ay waxa dhacaan baa laga cabsabaa inkastoo hadda loo diyaargarooba oo la rabay laga hortago marka waxaan rajeynaynaa in arrintaas wadahadal lagu dhameeyo insha allah hadduu ilaah yidhaahdo